asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala socota ay kusoo dhowaada barnaamij gaar oo ku saabsan maalinta caalamiga ee caafimaadka dhirta oo sannad waliba la xuso labaiyo tobanka mey waxaan maanta diiradda saaraynaa maalin muhiima oo laga yaabo inaysan mar walba wararka sare ka muuqan balse saameyn weyn ku leh nolosha biniaadamka deegaanka iyo cunahalka dunida waa maalinta caalamiga ee caafimaadka dhirta maalintan oo sannad walba la xuso labaiyo tobanka mey waxaa aasaastay qaramada midoobay si loo kordhiyo wacyiga ku saabsan muhiimadda ilaalinta caafimaadka dhirta si loo dhammeeyo gaajada loo yareeyo saboolnimada loo ilaaliyo deegaanka islamarkaana loo kobciyo horumar dhaqaale dhirta waa tiirka nolosha waxay soo saaraan ogsijiinta anefson waxayna bixiyaan siddeetan boqolkiiba cuntadeenna balse caafimaadka dhirta waxaa halis gelinaya cayayaanka cudurrada dhirta ku dhaca iyo isbeddelka cimilada sanad kasta ilaa afartan boqolkiiba dalagyada cuntada caalamka ayaa halaaba sababa la xidhiira cudurro iyo cayayaan taasoo dhaqaalaha adduunka ka khasaarisa in ka badan bilyan dalalka soo koraya khasaarahani wuxuu u keenaa cunnayari iyo saboolnimo sii kordhaysa halkudhigga sanadkan waa caafimaadka dhirta cunnada iyo qorshaha dhulka waa baaq loo dirayo dowladaha beeraleyda cilmi baarayaasha iyo dhammaan muwaadiniinta si loo ilaaliyo dhirta ilaalinta caafimaadka dhirta waxay gacan ka geysan kartaa yaraynta adeegsiga sunta beeraha ilaalinta kala duwanaanta nooleed iyo deegaanka kordhinta ganacsiga ee suuqyada caalamiga ah adkaysiga isbeddelka cimilada dalalka sida soomaaliya kenya ama dal kale oo aad doorato horumarinta caafimaadka beeraleyda iyo ogaanshaha hore ee cudurrada dhirta waxay si toosa u saamayn karaan guusha ama khasaaraha xilliga dalagga maalinta caalamiga caafimaadka dhirta waxaa si rasmia loo aqoonsaday sanadkii qaramada midoobey ayaa disembar si rasmia u meelmarisay qaraarka lagu aasaasay maalintan iyadoo la xusayo muhiimadda ay dhirtu u leedahay nolosha deegaanka iyo amniga cunnada waxaa la go'aamiyey in sanad kasta labaiyotobanka mey loo dabaaldego maalintan xuskii ugu horreeyay maalintan caalamiga caafimaadka dhirta waxa uu dhacay labaiytobankii mey dhir caafimaad qabta waxay keentaa dad caafimaad qaba deegaan badbaado leh iyo mustaqbal ifaya waa taa dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka gaarka ayaan uga hadlayna maalinta caalamiga ee caafimaadka dhirta qaar ka mida bulshada ku nool degmada dhowble ee gobolka jubbada hoose oon waraysi la yeelanay ayaan wax ka weydiinay siday uga qayb qaadan karaan caafimaadka dhirta iyo badqabkeeda kusoo dhowow radio sanguuni gaar ahaan barnaamij gaara ku saabsan maalinta caaalamiga ee caafimaadka dhirta adigoo magacaas ahaan ugu bilaabay
magacaygu waa sadaam maxamed axmed radio sanguuni waan ku dhowahay marka waan dhowahay waxaad warbixin naga siisaa sidee bulshadu qayb uga noqon karaan horumarinta iyo ilaalinta caafimaadka dhirta runaantii markaad fiiriso dhirtu waa nolosha koobaad ean ku tiirsannahay marka ilaalinteeda iyo iyo badqabta dhirta bulshadu waxay uga qayb qaadan kartaa inay ka fogaadaan wax kasta oo dhirta waxyeeleeya sida jarista gubidda dhirta la gubayo dhirta in la sameeyo sida in lagu daadiyo biyaha wasaqda iyo waxyaalaha kemikalka in lagu shubo iyo siyaabo fara badan oo kala duwan ayay uga qayb qaadan karaan
si deegaanku u noqdo deegaan nabadgala oo maaragtay dhirtiisu dhir nabadgasha u noqoto maxaa la gudboon bulshada iyo guud ahaan qaybaha kala duwan ee maaragtay dadka ku nool degmada run ahaantii markii bulshada la kala qaado maamulka waxaa la gudboon dadka dhirta waxyeeleeya inay tallaabo sharci ah ay ka qaadaan bulshadana waxaa la gudboon in dhirbeeris la sameeyo oo goobaha in dhirbeeris ku habboon la sameeyo waxaa kaloo jirta in sida dhirtaan intifaacsan ee xaafadaha nagu yaalla sida kuwa mataqaanaa midhaha bixiya ee midhaha leh dhirta kale een sida aan hooska ka helo in iyagana laga ilaaliyo waxyaalaha waxyeeleynaya ama jarista ama in la suneeyo sidee u aragtaa maalin gaar ah in loo asteeyo maalinta caafimaadka dhirta oo bulshada lagu baraarujiyo waxtarka dhirta run ahaantii maalintaas in la weyneeyo waan qabaa ka shaqsi ahaan sababto ah waxay noqonaysaa wacyigelin bay bulshada u noqonaysaa in maalin gooni loo asteeyo oo ixtiraam gooni ah la siiyo bay-ada iyo dhirta run ahaantii bulshadu ay garan bay noqonaysaa in badan oon ku baraarugsanayno ay ku baraarugayaan marka aan ahaantayda aadbaan maalintaa usoo dhaweynaya
isbedelka cimilada inta badan waxaa la sheegaa meelaha uu sida weyn u saameeya ka mid yahay dalkeenna Eh, taasna waxaa ugu canba leeyahay ama sababay in ay soo badanayaan xaalafinta dhirta oo ay jiraan dad eh, ganacsi ka sameeya jarista dhirta dadkaas sidee wax loo qaban karaa isleeda wallaahi run ahaantii waan way jirtaa inay ha- wadankeena kusoo badanayaan xaalufinta dhirka xeelaha keeniyana waxaa kamida mataqaanaa baahi baa kamida marka waxaan qabaa dadka in tallaabooyin sharciga laga qaado tallaabada sharci markii laga qaadana dadka mataqaanaa loo sameeya camal kale ama lagu baraarujiyo waxyaala ay dhirta kaga marmaan sida inay dhulka qabtaan ama ay mad- een, beera intay samaystaan wax soo saar ay sameeyaan ama ilo kale oo dhaqaalo oo kan mid ay kaga gudbi karaana in la tuso dadku waxay aaminsan yihiin inaysan dhirtaas inay ka ganacsigeeda uun nolol ahayn is- inay- inay inay jirtay ayay aaminsan yihiin marka in la falo dhirta lafteeda in la beero oo midho laga soo saaro ay waxtar yeelato ay midhaheeda intifacsadaan ay dhaqaale ka sameeyaan lafteeda in la banaan qaba aniga maslada bulshada waxay u baahan tahay wacyigelin joogto ah oo lagu wacyigelinayo in ja- jarista arrimahaas jarista inay joojiyaan sidoo kalena lagu baraarujinayo waxtarka iyo faa'iidada dhirta haa wacyigelinta waa loo waa loo baahan yahay Een, inta badan saan ognahay bulshadeennu waa bulsho boqolkiiba sideetan waxaan dhihi karaa dad wax qoro akhriya maaha maaha Een, bulshada xoogga leh afartan sano ka yar ama afartan jirtay maanta shaqaysana waa bulsho intii dowladda burbursanayd soo soo hana qaado soo kocday waxyaalo fara badan oo nidaami uu ka maqan yahay marka haa waxaan qabaa bulshada in wacyigelin dheeraada la siiyo oo muhiimadda dhirka ay leedahay lagu tababaro oo lagu wacyigeliyo si ay uga fogaadaan wax dhirta khatar ku keenaysa ugu dambeyntii fariinta aad la wadaagayso guud ahaan bulshada ee la xidhiidha caafimaadka dhirta inay ka shaqeeyaan maxay tahay Een, bulshada waxaan la wadaagayaa dhirtan aad aragtiin waa dhirta aan ku noolahay sababtoo ahaa dhirtan waxay na siisaa hawo hawadaas waa oxygen waataan ku noolahay ee mataqaanaa aan neefsado dhirtan waxay soo- waxay soo saartaa ay mataqaanaa ka soo baxa oxygen oxygentas waataan ku noolahay ee mataqaanaa aan ku shaqaynayno innaguna waxaan siinaa carbon foxide baan siinaa waa tay qaataan iyagana mataqaanaa dhirtu ay ku baxdo marka labadii ay ay cuntada ka sameeyaan marka labadiiba maadaama dhirtaan u baahanna la-aanteed aan noolaan karin marka bulshada waxaan ku wacyigelin lahaa dhirta in la gooyo oo lacag laga sameeyo waxaan kaloo samayn karaa isla iyadii oo dhirkii inaan beero oon lacag ka sameyno oo mataqaanaa midho iyo aan iyada ka heli karno waxyaalahan u baahan nolosha uga baahnayn marka bulshada waxaan ku wacyigelin aan leeyahay dhirta meesha goynteeda lacag aan ka raadin lahayn abuuritaankeeda lacag aan ka raadinno Een, intaa waxaan ku darayaa een, dad hadda waxaa jira isku dayo ta- tallaabo qa- tallaabooyin qaado oo xaafadaha dhir ka beeray ama siba beera sameeyey dadkan ayagana waxaan ku baraarujin lahaa ama aan ku wacyigelin lahaa ama xasuusin lahaaba inay sameeyaan intaa inay ilaaliyaan caafimaadkooda iyo tayadooda oo hadday xanuuna ku arkaan khaasatan cidda ku takhasustay ee ee u leh een, khibrad gooniah inay la la wadaagaan iyagana iyada intaasaan ku baraarujin lahaa
dhanka kale waxaan iyagana waraysi la yeelanay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ururka daryeel oo ah urur ka shaqeeya arrimaha deegaanka annagoo wax ka weydiinay sida wax uga qabtaan ilaalinta dhirta iyo deegaanka kusoo dhawow radio sangooni gaar ahaan barnaamij gaara ku saabsan maalinta caalamiga ee caafimaadka dhirta magacaaga saddexnaad aan ugu bilaabay magacayga saddexan waa abdulaahi xasan cabdiraxmaan oo xubin ka mid ah ururka daryaal waana ku dhawahay radio sanguni aad baan kusoo dhaweynaa mar kale aad baa mahadsantahay cabdulaahi Eh, waxaad warbixin naga siisaa maadaama aad ka shaqaysaan arrimaha deegaanka labaiyo tobanka mey sanadkaas waxaa dunida laga xusaa maalinta caalamiga ee caafimaadka dhirta idinka ka urur daryeel ahaan waxyaabaha aad ka qabateen muddadii aad shaqaynayseen ilaalinta caafimaadka dhirta bal haddii aad faahfaahin naga siisa arrimaha dhirta caafimaadka deegaanka ka urur ahaan aad baan ooga shaqaynay ee, annagoo ku wacyigelinayna bulshada inay ilaaliyaan dhirta ay dhirta beeraan wasaqda iyo waxa dhibaaya ay ka dhowraan si dhirta ay u noqoto mid taya leh mid caafimaad leh marka inay ka ilaaliyaan wasaqda oo cudurrada ku keenayso laamaha iyo caleemaha dhintay in ay ka jaraan si cudurkaa dilay laamaha iyo caleemada kale aysan dhirta geedka intiisa kale ay u saameynin wasaqda dilaysa ama dhibaatada ku keenaysa inay ka fogeeyaan marka bulshadana aad bay uga shaqaynayaan marka annagana intaas waana wacyigelin badanna bulshada waa ka siinaa iyo treeniyo marka aad baa umahadsantaa wariya bulshada maxaa looga baahan yahay si ay u ilaaliyaan badqabka iyo caafimaadka dhirtan Ah, bulshada waxaa looga baahan yahay geedka dhirta ah in ay horta si fiican u beeraan meelsha habboon ee saxana ay ku beeraan ka ilaaliyaan wax walba oo dhibaayo sida wasaqda oo cudurrada u keenaya xoolaha amase ilmaha dhibaataynaya waa in iyagana laga deero biyaha naftirkooda markaa wa- siinayso geedka waxaa la rabaa biyaha inay biyo dareere ay yihiin oona aan gaarsiinaynin dhaawac aan gaarsiinaynin xididkiisa aan waxba u dhimaynin si geedkaas si habsamile uu ugu baxo marka aad iyo aad baan marka aan ooga shaqaynaa arrinta
maalin gooni ah in loo asteeyo maalinta caafimaadka dhirta idinka sida aragteen Ee, wallaahi arrintaa aad bay u muhiimsan tahay maadaama waayadan badan inta badan ay u muuqdaan dadka inayba dhirtii lagu baraarugsaneen ooba dhirtii inay dhib loo geysto la jara ma ogi aaman laga shaqayna haynin marka in caalamka uu dhirta ka shaqeeyo oo maalin astaysan loo sameeyo waa mid aad iyo aad annaga noogu weyn oo na farxaad gelinaysa ee, deegaankana aad iyo aad u qurxinaysa bilicdiisa marka waan soo dhaweynaynaa arrintaas aad baan u soo dhaweynaynaa Ee, bulshada ma ka wacyigelisaan in ay dhirta gurin oo ayna jarin ee, si uunu deegaanku maaragtay u nabaad guurin saameyn ugu yeelanin dadka iyo dunyada haa bulshada waan ka wacyigelinaa ee, deegaanka dhirta qayb bay ka tahay qayb weli muhiim bay ka tahay bini'aadamka nool oo insaanka ah naftirkiisa dhirta wax badan baa ooga xiran mirihii baa ooga xiran harka la harsanaya ooga xiran marka inay dhirta la beero oo dhirtii wakhti la geliyo oo la beero oo deegaanka bilicdiisa la soo celiyo oo dhirta wixii ay mudneed la siiyo aad baan arrintaas ooga qayb qaadanaa aad baanan uga wacyigelinaa bulshadeenna ee, waxaana jecelnahay bulshada intooda badan inay nala qaateen oo deegaanka maanta dhirta laga shaqaynaya si wanaagsan looga shaqaynayo Ee, ugu dambeyntii gabagabadii barnaamijkaas la soo gaadhnay fariinta u dirayso guud ahaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada degmada dhowbley ee la xidhiidha maalintan caalamiga ah ee caafimaadka dhirta maxay tahay
Ee, bulshadayda waxaan u diraya waxaa waaye inay laga shaqeeyo ee, badqabka dhirta ee deegaanka in laga shaqeeyo waa mas-uuliyad qof walba saaran inuu ka shaqeeyo deegaankiisa waa in laga shaqeeyo ee, ugu yaraan laba geed saddex geed afar geed inay qof walba gurigiisa iyo agagaarkiisa waddada xataa marayso in geedaha lagu beero si bilicda deegaanka loo soo celiyo ee, deegaankana intuu deegaanka kale ka dhir badan yahay xagga roobka xataa waxay sheegayaan quurada inuu s- roobka xitaa ay muhiim u tahay dhirta in dhulka dhul roob ku filan hela inuu noqdo marka bulshada aad baan ugu- ugu dhiirigelinaynaa inay ka qayb qaataan badqabka dhirta ee deegaanka kusoo dhawow radio sangooni gaar ahaan barnaamij gaar oo ku saabsan maalinta caalamiga ee caafimaadka dhirta magacaagu saddexnada nagu bilaab waad ku mahadsan tahay walaal ee, idaacadda sanguuni waan kaga mahadcelinaya waraysigiina magacayga haddaan ku bilaabo waa maxamed mire waxaana ka socdaa ururka daryeel ee ka shaqaysa arrimaha deegaanka mahadsanid mar kale ee, maalinta caalamiga ah ee caafimaadka dhirta waa maalin sanad walba la xuso labaiyotobanka mey bal idinka ururka daryeel ahaan maadaamaad ka shaqaysiin arrimaha deegaanka haddii aad warbixin naga siisid ee, waxyaabaha aad ka qabateen muddadii aad shaqaynayseen ee, caafimaadka dhirta iyo ilaalinteeda waad ku mahadsantahay su-aashaas een, arrimaha deegaanku waa arrimo hadda mar walba taagan Ee, in la xusona waxay mudan tahay ka warqabka dhirta iyo in la hagaajiyo deegaanka qaabdhaqanka u shaqeeyo dhirta waxaan u malaynayaa waa qayb muhiim ah marka loo qaaco nolosha biniaadanka ama noolaha guud si guud waxaana ku tiirsan xawayaanada iyo deegaanka inta badan innagu waxaan ku jirnaa biyo ay ama deegaan inuu suurtagelinaya in noolayaashan ay ku noolaadaan marka isku tiirsanaan dhan kastaa jirto xawayaanada iyo aadamaha maalinkan waa maalin taariikhi ah munaasabna ku ah in bulshada ay ka warhayso gaar ahaan ururkan naga daryeel markii loo eego waxaan ka shaqaynaa arrimaha deegaanka marka loo fiiriyo dhanka in yacni cimilada dhawaanadan ay isbedelaysay isbedelada cimiladana waxaa keentay in ay yimaadaan waxa loo yaqaano green green gases ama waxaa yimaada sida karboonka iyo gaasaska kale ee hawada wasaqeeya saas darteed qaabka keliya ee deegaanka loo hagaajin karo waxaa in dhir cusub la beero ama tii sii jirta in la ilaaliyo iyo labadaba in laga qayb qaato annaga ka dareel ahaan marka waxaan inta badan ka shaqaynaa in bulshada aan ku baraarujino muhiimadda dhirta ay u leedahay inaan dhirta la jarin in la xanaaneeyo dhirta maadaama ay yihiin dhan kasta faa'iido daawo iyo dhan kasta loo isticmaali karo marka xanaaneynteeda aan ka shaqaynaa oo dhirta sida guud wacyigelinno bulshada ma u samaysaan ku aadan arrimaha ilaalinta caafimaadka dhirta maadaama aad ka shaqaysiin arrimaha deegaanka haa dabcan yacnii waa arrimaha hadda aan ka shaqaynaynay ka mid tahay wacyigelinta waa waxa ugu koowaad ee shaqada annada ay tahay in bulshadu aan ku baraarujinno iyadoo kolka horeba ay garanayeen laakiin haddana baraarujin guud maadaama dadka ay ka wada sineen waxqabadka dhirta iyo inay inta badan ogaadaan annagu waxaan xoojinaa in ay bulshadu samayso aragtiyo ku saabsan sida loo cagaarin lahaa hadba ruuxa meesha uu joogo quruxdana waxaa weeye waxay saamaynaysaa guriga iyo deegaanka oo dhanba marka wacyigelin tababaraan u samaynaa wacyigelin gudaan u samaynaa marka si ay markaa dhir hataa waan u qaybinaa oo dhirtii waan siinaa dhirtii ay baran lahayn habkii loo beeri lahaana waan u tilmaannaa haddii ay noqon lahayd xarumaha waxbarashada iyo xarumaha muhiimka ee bulshada ay leedahay marka inta badan waan ka shaqaynaa waana gaadhsiinaa wacyigelintaas
sidee loo ilaalin karaa caafimaadka dhirta
caafimaadka dhirtu waxaa kow ka ah in dhirta sii jirta marka koowaadba khaasatan in la ilaaliyo hore usoo baxay inta badan dhirta waxaa lagu dhibaa in geedaha lasoo jaro oo loo isticmaalo qorya iyo wax lamid ah balse markii wax la jaro waxaa fiican in bedelkeeda la abuuro marka dadku caafimaadka koowaad ee ilaalinaya waxaa weeye dhirta si dhimanaysa ee deegaanka ka dhammaanayso oo loo malaynayo in ay dawargoyi doonaan in la ilaaliyo marka koowaad kuwa kale caadigana sidoo kale bedelkooda in la helo oo lasii beero waa caafimaadka koowaad ee dhirta lagu ilaalin karo inay helaan dad ka shaqeeya dhirbeerista iyo dad u shaqaynayo in dhirta badqabkeeda ay sii jirto qaabka kale ee dhirta loo ilaalin kara caafimaadkeeda waxaa weeye khaasatan guryaha markaan ka bilaabno waxaan isticmaalnaa saabuunno ama kemikal aan u isticmaalno noocyo badan hadday noqon lahayd kemikalka aan guryaha ku buufsino kanaacada iskaga dilno iyo saabuunnada naftarkeeda oo qayb ka mid ah kemikalka ama shidaal ha noqdo sidoo kale ama ooli ha noqoto ama saliidda caadiga ee guriga cuntada aan u isticmaalno waxyaabahaas waxay ku leeyihiin saameyn fara badan oo dhirta marka waxaasoo dhan in laga ilaaliya muhiim ah oo laga ilaaliyo dhirta si ayna markaa u qalalin dhirta caafimaadka oo qayb ka mid ah sidoo kale in laga ilaaliyo banaanada markay joogaan waxyaabaha marka dhirta waxyaalo u geysto sida sunta aanu isticmaalno xoolaha iyo wixii lamida si aad u aragtaan idinka ka urur daryeel ahaan in maalin gooni ah loo asteeyo maalinta caafimaadka ilaalinta dhirta maalinta caafimaadka in maalin loo asteeyo yacni muhiimad gooni ah ayay u samaynaysaa dhirta bulshadu waxay helaysaa baraarug ku saabsan dhirta iyo daryeelkeeda marka maalinka in la sameeyo waxaa weeye xasuusin bulshada mar walbo in ay dib u xasuustaan muhiimadda dhirta daryeelkeeda iyo kabcinteeda si loo gaaro marka deegaan cagaaran iyo hawa caafimaad leh marka aad bay muhiim ugu tahay dhirta in loo sameeyo maalin qaas ah
gabagabadii fariintaada ugu dambeysa ee ku aadan maalintan caalamiga ah ee la xidhiidha caafimaadka dhirta aad u dirayso guud ahaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada degmada dhuubley iyo deegaanada ku xeeran ku nool maxay tahay fariinta koowaad waxaa weeye bulshadu ha dareento dhirta waxay cun ahaan u isticmaalaan weeye waxay xiran yihiinna waa dhir waxay guryaha dhigtaanna waa dhir aalad kasta ay wataan dhir kama maaranto marka dhirtu waa noloshii noloshana waxay u baahan tahay daryeel iyo ilaalin qaas ah bulshadu deegaanka dhowley ku nool waxaan kula dardaarmayaa in ay tixgeliyaan noloshooda koowaad oo ah dhirta ay daryeelaan kana ilaaliyaan waxyaabaha saameynta kule dhirta guud ahaan dhegeystayaal waxaan intaas ku saafameerinayaa barnaamijka gaarka ayaan uga hadlaynay maalinta caalamiga ee caafimaadka dhirta barnaamijka waxaa soo saar halkan idinka soo jeedinaya anigoo ah xasan xaa cabdulaahi intaan barnaamijkan mid la mid ah hawada dib uu kulmi doono waxaan ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo